بsم اللh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وصحبه وsلم qال المؤلف الbاb الأول baabka ugu horeeya في الficli ficilkuu ku saabsan yahay albaab الأول في الficli baabka ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay ficilka huwa halaathatu anwaacin waa saddex nooc huwa halaathatu anwaacin waa saddex nooc waxaan soo sheegnay kelimaadku inay u qeybsamaan mushtaq iyo mushtaq minhu waxaa mushtaq minhu ah masderka waxaana soo marnay masderka inuu u qeybsamo qiyaasi iyo samaaci waa ka soo baxnay waxaan gelaynaa almushtaqaat mushtaqu minhu haddii aan ka soo baxnay waxaan gelaynaa almushtaqaat mushtaqaadka meeqay noo ahaayeen imisay ahaayeen ya toban tobanka marka waxaa ugu horeeya afcaasha maadiga iyo mudaarica iyo amarka markaas kadib aan wixii kaloo noo haray aan gelaynaa marka halkan wuxuu ka gudagalay la soco mushtaqaadkii mushtaqaadkana waxaa ugu horeeya afcaasha albaabu lawal fi lficli huwa halaathatu anwaacin waa saddex nooc maadin waa maadi ka qaama wa aqaama sida qaama iyo aqaama ficilka maadina wuxuu ku tusiyaa xadath iyo xadadkaas waktiga uu dhacay oo ah markaas aa hadle wixii ka horreeyey haddaba ficilka ku tusiya dhacdo ama ku tusiya xadath xadadkaasoo dhacay qabla zamani atakallum baa waxaa la yidhahdaa ficil maadi marka labadaasuu ku tusinaa xadath iyo zaman hada alxadath oo ah qabla zaman atakalum laba miihaaluu ku siiyey labada miihaal midna waa hulaathi midna waa maa zaada cala halaata waa wixii saddex ka badan qaamana waa hulaathi aqaamana saddex wixii ka badan ayuu ka taagan yahay qaama wuu istaagay wa aqaama wuu istaajiyey labadaas macnay kale leeyihiin qaama asaa istaagay aqaamana wuu istaajiyey wa mudaaricun iyo mudaaric mudaaricna wuxuu ku tusiyaa xadath ama dhacdo iyo dhacdadaas oo hadda socota athnaa zaman atakalum markaas aa hadleba dhacdadu way socotaa ama waktigaas qofka uu hadlaa ka bacdi bay dhici doontaa yacni qorshuhuu yahay inay dhacdo labadaasuu markaasna ku tusiyaa wadalika ka yaquumu wa yuqiimu yaquumu hadduu istaagaa istaaggii u wadaa markaas ama yaquumu wuu istaagi doonaa mustaqbalka wa yuqiimu wuu istaajinaa ama wuu istaaji doonaa labada macnoba wuu leeyahay yaquumuna wuxuu mudaaric u yahay qaama yuqiimuna wuxuu mudaaric u yahay aqaama iclaalkooduna waa noo imaan doona haddii ilaa yidhaahdo wa amrun iyo amar waa saddexdaas qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar wadalika ka qum oo kale waaye qum istaag aqim istaaji ficilka amarna wuxuu ku tusiyaa dalab ayuu ficilka amar ku tusiyaa qofka inuu fal sameeyo ayaa laga dalbanaa dalabu iqaac alxadath qofka xadath inuu rido inuu sameeyo ayaa laga dalbanaa marka aad leedahay qum waxaa ka dalbanaya iqaac alqiyaam istaag qofka inuu sameeyo laakiin istaagaas wuxuu dhacaa mustaqbalka mustaqbalka waxaan ula jeednaa binisbati ilaa zamani takallum markaas aa hadle wixii ka dambeeya qofka haddii uu fartoomo ayuu samayn doonaa istaagga soo maaha ee wax hore u dhacay ama dhacdadoodu hadda ay socoto qofka lagama dalbo inuu sameeyo ilaa calaa wajhi ta'kiid kaqum oo kale iyo waaqim oo kale wayanqasimu lficlu ficilku wuxuu u qeybsamaa biictibaari tajarudi waziyaada qaybahaas haddaba saddexda ah waa biictibaari zaman zamanka marka loo fiiriyo haddana mar labaad wuxuu u qeybsamaa biictibaari tajarudi waziyaada marka la fiiriyo in xuruuf ziyaado ah uu ka maran yahay iyo xuruuf ziyaado ah inay la socoto marka loo fiiriyo wuxuu u qeybsamaa ilaa mujaradin wamasiidin mujarad iyo masiid u qeybsamaa ficilku mar labaad haddana wuxuu u qeybsamaa mujarad iyo masiid biictibaari tajarud wa ziyaada mujarad macnaheedu waa ziyaaduu ka maran yahay wax ziyaadaha lama socdaan masiidna xuruuf dheeraadaha la socoto intay doontaa la ekaato wa biictibaari alxarakaati waasakanaati maca daalika haddii la fiiriyo ficilka shaqalkiisa iyo reebkiisa marka la fiiriyo maca daalika ayadoo haddana la fiirinaa mujaradnimada iyo masiidnimada ayadoo la fiirinaa ilaa sittatin wa halaahiina baaban wuxuu u qeybsamaa soddon iyo lix baab ayuu u qeybsamaa mujaradnimo iyo masiidnimona waa la fiirinaa xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisana waa la fiirinaa meeqa baabuu markaas noqonaa soddon iyo lix mujaradku wuxuu ku leeyahay lix baab meeqa baabaa kuu soo hartay soddonka soo hartay waxaa iska leh masiidka alawal sitatun lix waxaa iska leh uu yidhahda lihulaahi lmujarad hulaahiga mujaradka ayaa wuxuu iska leeyahay lix sitatun lix lihulaahi lmujarad hulaahiga mujaradka ayaa usugnaatay mujaradka marka wuxuu leeyahay lixdan iyo hal xaboo rubaaci ah meeqa toddoba hadday lixan dhahnay soo maahayn lixda waxaa iska le hulaahiga marka mujaradka rubaaciga oo faclalaha marka lagu daro meequ yeelana toddoba meeqaa soo hartay sagaal labaatan marka majiidku intaasuu iska leeyahay alwal baabka ugu horeeya alwal albaabu alwal haddaba waa soddon iyo lix baab soo kuma dhihin baabka ugu horeeya waa kanaan alawal baabka ugu horeeya facala bifatxi lcayni yafculu bidamihaa oo caynta godideeda ay la socoto marka hulaahiga la joogo abwaabtan waxay ka imaanee maadiga oo mudaariciisu uu la socdo ayay ka imaanee laakiin marka la tago mujaradka maadiga bisa kugu filan facala oo cayntiisu ay fadxisan tahay wuxuu leeyahay mudaariciisa marka lagu daro saddex facala yafcalu facala yafculu facala yafcilu meeqa saddex facilana wuxuu leeyahay labo facila yafcalu facila yafcilu meeqa labo faculana alxab buu leeyahay facula yafculu marka lixdu halkaasay ka imaanay lixda waxaa loola jeedaa ficilkii maadiga ahaa inta inta weji oo mudaariciisu uu ku imaan karo marka facala bifatxi lcayni mudaariciisu saddex weji ayuu ku imaan karaa inuu yafcalu noqdo inuu yafculu noqdo iyo inuu yafcilu noqdo saddexda weji waa ka imaan kartaa haddii laakiin facila uu yahay waxaa ka suurtowda laba weji inuu yafcalu noqdo bifatxi lcayn iyo inuu yafcilu noqdo bikasrihaa facula hadduu yahana hal wejiya ka suurtowda oo ah yafculu bidami lcayn alawal wuxuu yahay facala bifatxi lcayni yafculu bidamiha bidami lcayni oo cayntun ay godan tahay mudaarica wadalika naxu nasara yansuru wa qaala yaquulu wa mara yamuru wagazaa yaqzuu haddaba facala yafculu markuu ku imaanaa waa afar mar afartada uu noo mihaaliyey facala oo caynteedu ay fadxisan tahay mudaaricana ay godan tahay yafculu waa afar mar marka koobaad haddii facala uu noqdo shuhrad addam shuhratu dammi sida nasara yansuru kharaja yakhruju dakhala yadkhulu iyo wixii la mid ah shuhratu dami haddaba maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa facala afcaal ah ayaa mudaariceedii wuxuu ku yimid yafculu sidaasayna ku caanbaxeen sababta yafculu ay ugu yimaadiinna lama yaqaano macnaheeda saasay ku caanbaxeen shuhratu dami saasaa laga wadaa shuhratu dam waxaa loola jeedaa hiya afcaalun ishtaharat bidami cayniha fi lmudaaric can ilcarab carabtay ka caanbaxdaa laga wadaa sababteedana lama yaqaano way badan yihiin markaa kataba yaktubu qacda yaqcudu kharaja yakhruju dakhala yadkulu nasara yansur way badan yihiin waa marka koobaad marka labaad facala inuu noqdo muctalu lcayni bilwaaw oo oo uu kugu miihaaliyey qaala yaquulu qaala markeedii hore waxay ahayd qawala bal la soco muctal ma yahay mase muctal ma aha ma jiran yahay mase waa fayow yahay waa jiran yahay xaggee ka jiran yahay calooshuu ka jiran yahay cayntuu ka jiran yahay muxuu uga jiran yahay marka waaw waxaa la yidhaahdaa muctalu lcayni bilwaaw magaca kalena wuu leeyahayo waxaa la yidhaahdaa ajwafun ajwafu waawi ajwaf waawi ahna waa la ajwaf iyo muctalulcayn waa isku mida bal horta la soco mar haddii ficilku uu caynta ka jiran yahay ficilku mar hadduu caynta ka jiran yahay muctalulcaynna waa la dhahaa ajwafna waa la dhahaa labadooda kaa doontaa isticmaali kartaa inuu waw ku jiran yahayna waa ka suurtoodaa inuu ya ku jiran yahayna waa ka suurtoodaa hadduu waw ku jiran yahay waxaa leedahay muctalulcayni bilwaaw ama ajwaf waawi ah hadduu ya ku jiran yahana maxaa leedahay muctalu lcayni bilyaa ama ajwaf yaa-i labada kaa doontaa isticmaali karta amaa inuu alif ku jiran yahay ma dhici karto alif kuma jirado alif isagoo ay ku jirto haddii aa aragto aliftaas ama waaw bay ka timid ama ya- bay ka timid mar hadduu hulaafi yahay alif haddii aad ku aragto aliftaas ama waaw bay kasoo gadoontay ama yaa bay kasoo gadoontay laakiin asal ma noqon karto haddaba qawala waxaan leenahay waa ajwaf waawi ah ama waxaan leenahay waa muctalul cayni bilwaaw qaacidaa gashay qaacidada oo dhahee idaa taxarakat ilwaawu walyaa idaa taxarakat ilwaawu walyaa wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan haddii waawda ya-du ay shaqloomaan yacni ay xarakoobaan xarakadaas waxay doonta ahaato fatxana ay ka horeydo labadooda alif ayaa loo rogaa marka waawdu hadda way shaqlan tahay waxaana ka horeeya qaaf kor dhigan alif baa loo rogay maxay noqotay qaala haddaba qaala la soco waa facala oo muctalul cayni bilwaaw ah mudaariceedu marka wuxuu ku imaanaa yafculu buu ku imaanaa mudaaricu marka asalkiisu wuxuu ahaa yaqwulu buu ahaa sida yadkulu oo kale yaqwulu saasuu ahaa maxaa dhacay haddaba waawdan inay xarfu cillo tahay soo moogid wayna shaqlan tahay waxaana ka horeeya qaaf oo xaraf saxiixa ah oo reeban qaacidda sarfiga waxay leedahay haddii xarfu cillo uu xarako wato xaraf saxiix ah oo reebanna uu ka horeeyo xarfu cillaha xarakada waa laga qaadaa xarafka saxiixa ah la saaraa marka hadda damada waawda waa ka qaadaynaa xaggee u qaadaynaa qaafka qaacidada marka waxay leedahay idaa taxaraka xarfu lcilla wa qablahu saakinu saxiix nuqilat alxaraka ila asaakin saxiix damada haddaba waa qaaday xaggee loo qaadaa qaafka oo qaafka ma shaqlan yahay maya reebniinku marka isaga tuurid uma baana reebniinku macnihiisu wuxuu yahay cadamu lxaraka marka wowda damadeeda kasoo qaad qaafka saar meeshii xarakada aad ka soo qaaday oo waawga ahaydna waxay iska noqonee saakin ilaan meeshii xaraka laga qaado waxaa degan sukuun ku dhawaaq markaas yaquulu saasay ku noqotay haddaba yaquulu la soco asalkeeda yaqwulu bay ahayd sida yakruju oo kale laakiin waxaa galay qaacidada sarfigaha gashay iclaalkaasaa galay waa qeybta labaad qeybta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa facala haddii ay noqoto mudaacaf oo mutacaddi ah facala marka lagu leeyahay waa mudaacaf macnaheedu wuxuu yahay caynteedii iyo laamteedii baa isku xaraf noqday caynti iyo laamtiiba waxay isla noqdeen ra iyo ra ama daal iyo daal ama nuun iyo nuun ama xa iyo xa markaas facala waxaa loo yaqaanaa mudaacaf mudaacafka haddaba wuxuu u qeybsamaa mudaacaf mutacaddi ah oo mafcuulu tallaaba iyo mudaacaf laasim ah oo faacilkiisa keliya ku ekaysta haddaba facala haddii mudaacaf ay noqoto mudaacafkaasna mutacaddi uu yahay mudaariciisu waa inuu yafculu ku yimaado tusaale ahaan raddahu radda markeedii hore la soco waxay ahayd radada bay ahayd facala inay ahayd soo inaa fahamta lama rabo radada bay ahayd radada mudaacaf soo ma aha soo mudaacaf ma aha welibana waa mudaacaf mutacadi waxaa leedahay raddahu waa mudaacaf mutacadi ah marka haddii uu radada u ahaa labadan daal si la isugu idqaamo waa in daalka hore saakin uu yahay kan dambana waa inuu mutaxarik yahay see la yeela haddaba daalka hore xarakada saaran oo fatxaha iska tuur markaa fatxada ka tuurta muxuu noqonaa maxaa meeshiisoo degaa labada daal qoorta isu geli marka radda waa mudaacaf waana mudaariciisa wuxuu ku imaanaa ya rad ha waa mudaacaf mutacadi ah yani yafculu waa inuu ku yimaado mudaariciisa yardudu waa inuu ku yimaado yardudu sida yakhruju oo kale markuu sidaas yahay baa waxaa la yihi labadan daal waxaa la rabaa in la isku idqaamo labadooda see la isku idqaami karaa waa in kan hore xarakada laga qaado si uu saakin u noqdo ilaan laba xarafoo kastoo la isku idqaama kan horena waa inuu saakin yahay kan dambena waa inuu mutaxarik yahay labadan daal si la isugu idqaamo kan hore waa in xarakada laga tuuro xarakada meel loo roro hadda ma lahayaa xaraf ka horeeya oo saakin ah oo loo rari karo meesha ma yaallaa waa yaallaa ra-da soo kuma reebana yardudu ra-da soo kuma reebana damada ra-da le unaqli bis markii damada aad daalka hore ka soo qaado ra-da aageydo labada daal isku idqaam ku dhawaaq marka yarudduhu waa mudaacafkii mutacadigaasna yafculu buu ku imaanaa inuu kaas ku miihaaliyaana fiicneed meesha uu mara yamuru uga miihaaliya ilaan mara mudaacaf mutacadiya ma aha soo ma ogidin mada mara waa mudaacaf oo laasim ah qiyaaskiisii buuna ka shaadoobay marka waxaa fiicneed mera meesha uu mara yamuru ka miihaaliyey raddahu yarudduhu inuu ku miihaaliyo qeybta ugu dambayda markaa oo facala yafculu ah waa haddii facala uu noqdo muctalu laami bilwaaw ama waa hadduu noqdo naaqis waawi ah ficilka hulaasiga ah ee laamta ka jiran baa waxaa la yidhahdaa muctalu laam ama waxaa loo yaqaanaa naaqis hadduu wow ku jiran yahana naaqis waawi ahaa la yidhahdaa ama waxaa leedaha muctalu laami bilwaaw hadduu yaa ku jiran yahana naaqis yaa-i ah ama muctalu laam bilyaa labada kaa doonto waa isticmaali kartaa aan miihaalino haddaba gazaa markeedii hore waxay ahayd ghazawa facala soo ma aha muctal soo maaha xaggee ka jiran yahay luguhu ka jiran yahay laantuu ka jiran yahay ilaan ficilku wuxuu leeyahay madax iyo laab iyo lugo fa-du waxay ka dhigan tahay madaxiisii cayntuna waxay ka dhigan tahay joofkiisii luguhuna waxay ka dhigan yihiin yacni laamtuna waxay ka dhigan tahay lugihiisii kan marka xagga dambuu ka jiran yahay khazaawa waa naaqis waawi ah maxaa dhacay haddaba qaacidadii geli idaa taxarakat ilwaawu walyaa waاnfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan waawdan soo xarfu cillo mutaxariga ma aha fatxana soo kama horeyga alif u rog markaa hazaa mudaariciisi waa inuu yafculu ku yimaado yaquzuwu buu ku imaanaa yaquzuwu haddaba mudaarica inta aanan u gudbin ka hor khazawa waawdii marka alif ah u rogtay xarakadii saarneed xaggee aaday ilaan khazawa waxaa aakhirka yaalla waaw mutaxarik ah oo fatxa ay saaran tahay fatxadii ayadana ma la rogay bis waa la tuuray waawdii haddii alif loo rogay aawa xarakadii xaggee aaday aliftay ku qadaran tahay la soco saas daraaddeed hadhow haddii la ecraaba waxaa leedahay kazaa waa ficlu maadin mabniyun calaa fatxin muqadar cala alأlif marka fatxadii meel kale ma jirto la soco waawdaanay ku qadaran tahay waxaan la jeedaa aliftaanay ku qadaran tahay mudaarica marka wuxuu noqonayaa yaquzuwu yafcuulu buu noqonayaa soo waaw uma dambaydo culays baa marka wuxuu ku jiraa waaw oo kelimada u dambayda oo damo ay saaran tahay culaysaa ku jira see la yeelaa waa in damada la tuuro damada waa in la tuuro damada marka la tuuro meesha maxaa soo degaa sukuunaa soo degaa muxuu noqonayaa haddaba yaquzuu saasuu noqonaa marka marka damadan waxaa loo tuuray waa min ajli athiqal hiqalka waxaa laga wadaa damada sababta loo tuuray waxay tahay dalabu takfiif in fudayd la raadiyo fudayd in la raadiyaa la rabaa marka culayskeeda darteeda damada meesha looga qaaday marka waa waxaa leedahay yaqzuu waana yafculu oo asalkeedii yaqzuwu bay ahayd oo damada waxaa loo tuuray min ajli karaahati hiqal nacitaan la nacae hiqalka ah marka baabka ugu horeeya oo facala yafculu afar shay ay noogu imaataa shuhratu dami sida nasara yansuru iyo muctalu lcayni bilwow sida qaala yaquulu iyo mudaacaf mutacaddi ah sida raddahu yarudduhu oo mara yamuru uu ku mihaaliyey iyo midka ugu dambeeya oo ah muctalu laami bilwow iyo meesha ma taallo intaas ma la fahmay wallahu aclam halkaas ka jooga